iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee korintoska labaad waxyaalo uu bawlos xaq u lahaa rasuulnimadiisii aawadeed waxaan jeclaan lahaa inaad iigu dulqaadataan doqonnimadayda yar laakiin waad ii dulqaadataan waxaan idinku maseersanahay maseer xagga ilaah ah waayo waxaan idin guuriyey nin keliya inaan idin dhiibo masiix idinkoo ah fikrad daahir ah laakiin waxaan ka baqayaa in maankiinna laga hadleeyo lilaahinimada iyo daahirnimada xagga masiix sidii abeesadii xeeladdeedii xaawo ugu khiyaanaysay oo kale waayo haddii mid yimaado oo idinku wacdiyo ciise kale oo ah ku aanan ku wacdiyin ama haddii aad heshaan ruux ka duwan kii aad hesheen ama injiil ka duwan kii aad aqbasheen si wanaagsan ayaad ugu dulqaadataan waxaan u malaynayaa inaanaan sinna ugu liidan rasuulladaas ugu waaweyn laakiin in kastoo aanan hadalka ku fiicnayn aqoonta waan ku fiicnahay oo taasaannu si kasta idinku muujinnay dadka oo dhan hortiisa dembi miyaan falay markaan is hoosaysiiyey in idinka laydin sarraysiiyo maxaa yeelay injiilka ilaah ayaan idinku wacdiyey hadiyad ahaan kiniisado kale ayaan dhacay anigoo mushaaro ka qaadaya si aan idinku adeego markaan idinla joogay oo aan wax u baahnaa ninna culays kuma aan hayn waayo walaalihii markay makedoniya ka yimaadeen waxay ii dhammaystireen waxaan u baahnaa oo si kastana waan isu celiyey si aanan idin culaysin waanan isa sii celin doonaa sida masiixa runtiisu ay iigu jirto faankan laygama joojin doono xagga dalalka aqaaya waayo ma waxay tahay inaanan idin jeclayn ilaah baa garan laakiin waxaan samaynayo waan sii samayn doonaa inaan ka gooyo waxay kuwa doonaya inay wax ku faanaan ku faani lahaayeen in waxay ku faanaan loo garto inay sidayada oo kale yihiin kuwaas oo kale waa rasuullo been ah iyo shaqaalayaal qaa'inno ah iyagoo isu ekaysiinaya rasuullada masiix oo la yaabna ma leh waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isu ekaysiiyaa malaa'igta iftiinka haddaba wax weyn ma aha haddii ay mididinyadiisuna isu ekaysiiyaan mididinyada xaqnimada iyagoo dhammaanshahoodu u ahaan doono sida shuqulladooda bawlos oo ku dhibaatooday rasuulnimadiisii haddana waxaan leeyahay qofna yaannu duqun ii malayn laakiin haddaad ii malaysaan weliba sida duqun ii qaata inaan aniguna in yar faano waxaan ku hadlayo ugu hadli maayo sida rabbigu doonayo laakiin si doqonnimo ah iyo si geesinimadan faanka ah ayaan ugu hadlayaa siday kuwa badanu jidhka ugu faanaan ayaan anna ugu faani doonaa waayo idinku si farxad leh ayaad doqonnada ugu dulqaadataan idinkoo caqli leh idinku waad u dulqaadataan nin hadduu idin addoonsado hadduu wixiinna cuno hadduu wax idinka qaato hadduu isa sarraysiiyo hadduu wejiga idinka dharbaaxo waan ka xishoonayaa inaan idhaahdo waannu tabardarannahay laakiin weliba wax kasta oo uu qof geesi ku yahay aniguna geesi baan ku ahay sida doqon ayaan u hadlayaa iyagu ma cibraaniyoba anna waan ahay ma reer bini israa'iilba anna waan ahay ma dhashii ibraahimba anna waan ahay iyagu ma masiix bay u adeegaan si ka sii badan ayaan ugu adeegaa sidii qof waalan ayaan u hadlayaa waan ka howlo badnaa waanan ka xabsi badnaa karbaashyo tira la'aan ahna waa laygu dhuftay marar badanna dhimashan ku dhowaaday shan goor yuhuuddu waxay ii karbaasheen afartan midla saddex goorna ulaa laygu dhuftay marna waa lay dhegxiyey saddex goor doonni baa ila jabtay habeen iyo maalinna waxaan ku jiray badda marar badan baan safray xagga webiyadana khatar baan galay xagga tuugaggana khatar baan galay xagga dadkaygana khatar baan galay xagga dadka aan yuhuuddu ahayna khatar baan galay xagga magaaladana khatar baan galay xagga cidladana khatar baan galay xagga baddana khatar baan galay walaalo been ah dhexdoodana khatar baan ku galay waxaana ku jiray dhib iyo daal marar badanna hurdola'aan iyo gaajo iyo harraad marar badanna cuntola'aan iyo qabow iyo arad waxyaalahaas dibadda ahna waxaa ii dheeraad ah waxaa maalin walba i dhiba ee ah kawelwelidda kiniisadaha oo dhan kumaa itaal daran oo anna aanan itaal darnayn kumaa la xumeeyey oo aanan ka guban hadday tahay inaan faano waxaan ku faanayaa waxyaalaha ku saabsan itaaldarradayda ilaaha ah aabbaha rabbi ciise kan barakada leh weligiis wuxuu yaqaan inaanan been sheegaynin xagga dimashaq taliyihii ka hooseeyey boqorkii arrintaas ahaa ayaa gaar ka qabtay magaalada reer dimashaq si uu ii qabto markaas anigoo dembiil ku jira ayaa daaqad xagga derbiga hoos laygaga dejiyey oo aan gacmihiisii ka baxsaday